magaalada muqdisho weliba leh ka qoobad ay kulan aqoonsi wadaarsi oo ka saabsan fahamka sharciga xafiiska antidhowraha guud ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya kaasoo xafiiska antidhowraha guud la wadaaga hay-adaha dowladda kulankii weliba ku qeybgalay mado ku dareera hay-adaha dowladda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya agaasimiyaal iyo mas-uuliyiinta shaldown ee xafiiska antidhowraha guud ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ku-xigeenka antidhowraha guud ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya cabdijamaal ismaaciil maxamed oo furi kulanka aqoonsi wadaarsiga ee fahamka sharciga xafiiska antidhowraha guud yana ku hadlay ujeedka guud ee kulanka sharciga laba kun labaatan iyo saddex oo bedelay sharcigaas muhiimadda uu leeyahay hay-adaha dowladda sharciga xafiiska duruguda loo sameeyey laakiin waxaa iskale dhammaan hay-adaha dowladda oo dhan waxaa ku wada shaqeynaya dowladda oo dhan annaga wuu nahagaa idinkana mataqaanaa wadahagaa sababtoo ah sharciga marka la qeexo waa waxaa weye xafiiska antidhowrka guud waa hay-ad dowladeed oo madax bannaan waana hay-adda ugu sarreysa baarista hantida dowladda hay-ado kaloo baarisa jira oo dalka laakiin markay noqoto hantida dowladda waxaa ugu sarreeya xafiiska antidhowrka guud sharciga siduu qeexayo sidoo kale xafiiska wuxuu sameeyaa hantidhowrs madax bannaan si loo ilaaliyo hantida dowladda wuxuu fuliyaa mabaadi'da maamul wanaagga hufnaanta daahfurnaanta iyo isla xisaabtanka oo iyadana ku salaysan sidii loogu hortegi lahaa muuse hanti dowladeed sharciga xafiiska daruur guud oo hadda maanta hortiina yaala waxaa ku wada shaqeynaya dhammaan hay-adaha dowladda sidoo kale xafiiska daruur guud markuu shaqadiisa gudanayo waa ka madax bannaan yaala dhammaan laamaha dowladda wuxuuna u hogaansamayaa dastuurka iyo sharciga sidoo kale xisaabiyaha guud ee dowladda federaalk soomaaliya cabdiraxmaan maxamed anas yadhinashay tilmaamay muhiimaddu suleeyay sharciga waxaan aada ugu faraxsannahay maanta aan halkan u joognaa aqoon iswadaarsigan oo aada muhiimku ah kadib markii lasoo saaray bishii sebtembar sanadkii tagay labada kun saddex labaatanka sharciga hantidhowraha guud ee qaranka oo ka kooban sideed cutub iyo sideed iyo soddon qodob waxaa sida uu sheegay guddoomiye ku-xigeenku sharcigani ma laha oo keliya hantidhowraha ee guud ee qaranka balse dhammaanteen ayuu naga dhexeeyaa haddaan dhammaanteen wada shaqeyn oo wada shaqeyno oo gacanta wada qabanno isla markaasna aan ku caawino hantidhowraha qaranka inuu guto mas-uuliyaddiisa waxaanu dhammaanteen u hoggaansamaynaa sharciga maareynta guud ee maaliyadda kulankan anaakiishii saddexaad ee ka saabsan fahamka sharciga xafiiska hantidhowraha guud ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo isla wadaago hay-adaha dowladda kaasoo muhiimad gaar aan le hay-adaha dowladda